markii aan mas-uuliyadda qaaday xogtii dhab ay ugu soo dhacayso mas-uulna waxaan ka qaaday soomaalidii oo markaas muqdisho la iskugu imaanaya madaxtooyadii inaan nabadgelyadooda sugo madaxweynaha ugu sarreeya baarlamaanka wixii dib u heshiisiin dhexdooda aan aan xaliyo maadaama nairobi maamulka uusa isku tabaridnayn digniintaas marka marar badan ka jawaabay haddana waa idinkaga jawaabaa abaabulkaas waa laga hortagay guushii aan rabnayna waa ka gaarna waqtigaas madaxii ugu sarreeyay dowladda etoobiya iyo ayaga way ka baxeen annaga iyo xuduuddana looga daba imaanay dheheen waad ogeedeen eritreyaan aaday bistooladeeda ismaaciil mugeel ahay marka madaxweynaha xagga aadeen diyaarad kacdaan soo istaajiyey shirka internationalka tunisian ka baxshay shir koobiyaan u diray etoobiya ka baxaan ere soomaaliya wasiirka ahaa waan u qaybiyey boqor cabdalla allah u naxariisto waa u tagay maraykanka qolo wal buruufkeena le buruufka uudi qof aan buruuf siin male maxaa yeele baraatika lagaa rabaa war lagama rabo halkay u socotaa waxay u socotaa dekedaha soomaaliya wax ay ka rabto ayadaa og aniga ma oga xuseyna laakiin maxaa noo taallo geyigan soomaalida hadda nool inay ka suubiyaan ilaa ingiriiska oo yidhi soomaalida maanta nool markaan guusha gaarnay ayay noo yeereen